wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in maleeshiyaadka amxaarada faano ee dagaalka kula jira dowladda itoobiya ay soo rideen diyaarad ciidan oo ay lahaayeen militariga itoobiya diyaarad nooceedu ahaa kuwa qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobteriska ayay xoguhu sheegayaan in maleeshiyaadka faano ay u suura gashay inay dhulka soo dhigaan deegaan dhaca gobolka amxaarada ee dalka itoobiya ayaa lagu soo riday diyaaradda kadib markii ay gantaal la heleen maleeshiyaadka amxaarada sida ay sheegeen ilawareedyo ay soo xigatay warbaahinta maxalliga ah deegaanka debrisiina oo ka tirsan degmada dembiya ee duleedka magaalada gondar ayay si gaar ah ugu soo dhacday diyaaradda taas oo lasoo warinayo in safarkeeda uu ku jihaysnaa magaalada gorgora oo ku taala dhinaca waqooyi ee harada tana dadka deegaanka waxay soo tabiyeen inay maqleen qarax xoogan waxaana ay wararku sheegayaan in diyaaradda ay la socdeen saraakiil ka tirsan itoobiya waxaa dhacdadan xaqiijiyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda itoobiya ugu magacaaban gobolka amxaarada walow ay xuseen in diyaaradda u soo dhacday shil ay gashay awgeed mid ka mid ah warbaahinta dalka itoobiya ayaa geesta kale xaqiijisay in diyaaradda ay saarnaayeen mas-uuliyiinta ugu sarraysa xukuumadda adis ababa sida madaxweynaha itoobiya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaas madaxweynaha ismaamulka amxaarada iyo guddoomiyaha golaha federaalka ee baarlamaanka itoobiya mas-uuliyiintan ayaa waxa ay magaalada gondher kaga qayb galeen barnaamij ay soo qabanqaabisay jaamacadda gondher waxaana kol sii horreysay la baahiyey sawiradooda iyagoo booqanaya xarumaha muhiimka ah ee gobolka ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda itoobiya kaas oo ku aadan diyaaradda la sheegay inay saarnaayeen mas-uuliyiinta ugu sarraysa dalkaas ee ay faano sheegatay inay soo riday lamana oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dhacdadan